idan kuwaasaa weligood ugu faani laha indhihii nooshana waanagii dhignay maxaa igu ahayde dhagaxaan baa ahayde meesha tuban ayay odhan lahay marka caqli iyo wuxuu keenay fikrad aad iyo aad u qaaliya oo dhammaantood ka wada farxisay somaynaa odhan jiray laba nin kama wada qosliso fikradda uu rasuulku keenay way ka wada qoslisay garti ha innagu intaan garta naqnaaminadha laba nin kama wada qoslo midun baa xanaaqi laakiin tani waxay gaadhay heer ay ku wada farxaan oo raalli ku wada noqdaan fi alkhamisati waalaaiina min cumri hadamad qurayshu quraysh waxay burburiyeen alkacbata kacbada wajadadad waxay cusboonaysiiyeen binaa'aha dhismaheeda waqad ishtaraka wuu ka qayb qaatay macahu macooda sala allahu calayh wasalam fii binaa'iha dhismaheedu ka qayb qaatay wa kaana yaxmilu wuxuu la qaadiyey alxijaarata dhagaxaanta maca ashraafi qurayshin madaxda quraysheed wa macahu waxaa la jiray camuhu alcabaas adeerkii cabaas wakhtalafad waxay isku qabatay qurayshu quraysh fii man yaa yadacu dhigaya alxajar alaswad dhagaxa madow makaanahu meeshiisa uma intaa ka bacdina ittafaquu waxay isku raaceen calaa an yakuuna alxakamu inuu garsoorku noqdo awala daakhilin ka ugu soo horgalaa fi lmasjidi masaajidka fa kaana wuxuu ahaa awala daakhilin kii ugu soo horgalay rasuula allahi rasuulka ilaahay fafaraxat qurayshu bihi quraysh way ku farxeen wa qaaluu waxay idhaahdeen radiinaa raalli baanu ku nahay bilamiini ninka aaminka ah oo ku gona fawadaca wuu dhigay alxajara dhagaxii fii ridaa'in go' buu saaray wa dalaba wuxuu ka codsaday min kulli ra'iisin mid kastoo madaxa an yumsika inuu qabto bidarafin hareer min aridaa'i go'a uma deetna amarahum wuxuu amray birafcihi inay qaadaan falamaa wasaluu bihi markay soo gaarsiiyeen ilaa mawdicihi meeshiisa akhadahu rasuulu biyadihi rasuulkaa wuxuu ku qaaday gacantiisa wa wadacahu wuxuu ku dhigay biyadihi shariifa gacantiisa sharafta badan fasaala waa la waayey wuu suulay alkhilaafu khilaafkii bixukmihi xukunkiisa ayuu ku suulay watacajabat qurayshu qurayshina waxay la yaabtay oo ay la dhaceen min quwati fikrihi fikraddiisa iyo maskaxdiisa awoodda badan alkhulaasa lamaa balaga markuu gaadhay hamsa waalaaiina sanatan shan iyo soddon sannadood jadadad waxay cusboonaysiisay qurayshun quraysh binaa'a alkacba dhismaha kacbada wa xakamathu waxay garsooro uga dhigtay waxay xaakin uga dhigtay fii wadci inuu dhigo alxajar alaswadi dhagaxa madow mawdicahu meeshiisa faqadaa wuu xukumay raashidan isagoo hanuunsan wa xakama wuu kala xukumay muwafaqan isagoo la waafajiyey nash'atuhu sal allahu calayh wasalam barbaaridii rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu ku soo barbaaray siduu ku soo kobcay noloshiisa caynka ahayd yaraantiisi ishtahara wuxuu ka caan baxay sala allahu calayh wasalam bayna qowmihi qowmkiisa dhexdooda wuxuu kaga caan ahaa bijamiici alkhisaali dhammaan dabeecadaha almaxmuudati la ammaano ee la jecel yahay ka sidqi sida runta caan buu ku ahaa waalamaanati ammaanadana caan buu ku ahaa waalxilmi dulqaadka ayuu caan ku ahaa waalxayaa'i xishoodka watawaaduci kibir la'aanta qofka oo isdhibriya oo istabciya oo aan kibir muujinin xataa laqabuuhu ilaa ay naaniisba u siiyeen bilamiin ninkii aaminka ahaa wa kaana waxay ahaan qowmuhu qowmkiisa guud waa qurayshe wa cashiiratuhu iyo qoyska hoose yuxibuunahu qaar jecel xuban cadiiman jeclaan weyn ayay jeclaayeen wayaxtarimuuna way ixtiraamayeen ixtiraaman zaa'idan ixtiraam dheeraada ayay ixtiraamayeen waqad xafidahu allahu ilaahay wuu ka ilaaliyey mundu siqarihi yaraantiisa laga soo bilaabo min acmaali aljaahiliya acmaasha jaahiliyada waa laga ilaaliyey falam yashrab khamran khamri weligii afka ma saarin walam yasjud lisanam sanamna uma sujuudin wa akramahu llaahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey qabla nubuwati nebinimada ka hor waxaa lagu karaameeyey bimucjizaatin mucjisooyin mucjisooyinkaasoo dalla tilmaamayey calaa cidami weynaanta mustaqbalihi mustaqbalkiisu inuu weyn yahay oo wax weyn uu soo wato ayay tilmaamaysa minhaa waxaa ka mid a mucjisooyinka taskhiiru in loo sakhiray alghamaamati daruur lahu isaga in loo sakhiray fii safratihi haaniya safarkiisii labaad ila shaami ee shaam uu u galay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi addabanii rabbii fa axsana tacdiibii ilaahay baa i edbiyey oo edabtayda wanaajiyo wacneeyey inagu waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo hebel waxaa soo tarbiyeeyey aabbihii hooyadii baa soo korisay macalin hebel baa soo barbaariyey ilaahay baa isaga soo barbaariyey subxaanahu wa tacaala qof ilaahay barbaariyey oo dhaqanka iyo usluubta iyo akhlaaqda iyo anshaxa ilaahay siin karana ood garanaysa markaasaa wuxuu ku caanbaxay dhammaan sifooyinka lama jeerto ee la jecel yahay ee laysku ammaano oo dhan ayuu ku caan ahaa hadday tahay runta yaraan iyo weynaanba ilaa markuu yaraa runta macruufuu ku ahaa xataa markay carruurta yaryaryi ee dhibaatadu beentu leedahay aanay aqoonba ay iska been sheegaan markaa lafteeda ilahay waa ka ilaaliyey waayo waa cid ilaahay ilaashanayso maaha dadka la mid maaha waa nebi ilaahay kobcisanayo oo ilaahay korinayo run baa ilaahay ku manaysta alamaana inuu aamin yahayo ilaalinayo wixii loo dhiibto hadday wax noo muuqdo tahay iyo waxay muuqan kay doonto waa noqoto walxilmi dulqaad uu ka dulqaato ciddii ku gardaroota oo aanu la aanu qofka meeqaankiisa ula degin hadduu qofku liito oo uu jaahil yahay isna aanu la nooc noqone ka roonaado alxilm walxayaa inuu xishoodo xishoodka in xumaanta wixii xun oo dhan uu ka xishoodo xishoodku wuxuu ku shaqi leeyahay wixii xun waxaa ka caamsan qajilaada iyadoo qajilaada qofku wuxuu ka qajilaa wax caadiya iyo wax xun iyo wax maxaan ku dhahda aan lagaba qajilin waa nooc min al waxaan iyadu waa nooc min almarad weeye waa cudur qofku inuu qajilaa laakiin xishoodku waa inuu ka xishulo waa khuluqun yabcathu cala ijtinaabi radiil ayaa laydhaha waa waa dhaqan ku fara in xumaantaad ka fogaato alxayaa atawaaducna waa kibir la-aan qofka iska ilaaliya kibirka oon addoomma ilahay ugusan taagine wuxuu yahay yaqaano oo ilaahay isu dhuldhiga oo kibirka iska ilaaliya intaba caan buu ku ahaa rasuulku sal allahu aleyh wasalam inta aanu nebiga ahayn iyo markuu nebiga noqdayba xataa laqabuu ilaahay kuma naanaysan qomkiisii kii aaminka ahaa bal iska daaya saynu arki doonno isagoo oo nebiya oy diidan yiin oo leeyihin waa beenaale kaadib oo saaxir oo kana ayaa hadda nin walba waxa qaaligu haysto ayuu habeenkii ula soo dusayay uu keeni lahaa ii hay waa ta keenaysay markuu hijroonayey inuu cali kaga tago alaabadii oo dhan ilaa hebel intuu u wada sheeg sheego ciddii lahayd inuu ilaa hadhow iga gudbi waana dhinacna waa ka caayayaan uma yeelayaan haddana waxay ogyihiin inuu aamin yahayo waa u keenaya oo haddaad og tahayba inuu aamin yahay maxaad ammaanada diintu waa ammaanayay maa diintiisa gashid diintiisa inaad gasho weyaan marka qofku waa inaan qofku aanu laboojiilaynin iyo waa laboojiilaynaya dhinac waa kaa ogollahayo inta ammaanada waa kaa ogollay aamin baata xagga diintaada miya maya mana kala hadhayso qofku waa qof kaliya qoomkiisa guud ahaaneed quraysh iyo qoyska hoose ee bani haashim labaduba way jeclaayeen aadna way u ixtiraami jireen aad iyo aadna way u jeclaayeen waxyaalaha ilaahay u sameeyey nabigeenna waxaa ka mid ah sala allahu caleyh wasalam yaraantiisii in ilaahay ka ilaaliyey wax alla waxay jaahiliyadu qabanaysa o dhan dhammaantood xataa mararuu ku hamiyey oo isli bal waxaan ka soo warkeen in ilaahay ka ilaaliyey riwaayada aan aad u xooganayn xagga cilmiga xadiiska marka laga eego ayaa waxay tilmaamayaan in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markaan adhiga raacayey ayaa qoladan ee adhi jirka ahi habeenkii waxay tegi jireen meelaha dadku ay ku ciyaarayaan iyo aroosyada deetna mid baan ku yihi habeen war bal waxaan aad tagtaan aan soo eege ii sii eeg xoolaha siduu waayo waan kuu sii eegaya deetna aroos reeba lahaayeen ayaan tegi iyagoo dufkii iyo durbaankii garaacaya ayaan soo galay markaan fadhiisteen sii dhegayso ayuunbaa ilaahay igu soo tuuray wax lula ah oo ilaahay inuu og yahay bartii waan ku gamaay siduu aan u hurday famaa ayqadanii ilaa xaru shamsi kuleelkii cadceedda subaxii dambe barqadii dheerayd ayuunbaa i toosisay alla waxaan kaa dhegaysaba imaatinkaan imi ayuunbaa ilahay ugu dhaafi ilahay baa dhegihiisa xataa ka ilaalinaya wasakda iyo waxa la garaacanayo deetana mar dambana kumaan hamiyin buu i mar dambana kumama fikirin khamri iyo wixii iyo wax ku shaqalana hadalkiisa waa iska daa xataa asnaamta oo kacbada ka buuxda oo saddex boqol iyo dheeraad sanama ay yaalleen inuu sujuudo iska daaye inuu taabto wuu iska ilaaliye wuxuu ku dhaaranayey sayd ibnu xaarisa oo ah saxaabigii caanka ah ee rasuulku jeclaa sala allahu caley wasalam ee rasuulka addoonka u ahaa ee uu xoreeyey ee uu inanka ka dhigtay intaanu nebiga ahayn ee markii dambe la yidhi inannima socon mayso cid aana dhalin ma dhacaysa inaad taa waa inankay ee udcuuhu liaabaa'ihim aabbayaashooda ugu yeedha wuxuu leeyahy sayd waxaan ku dhaaranaya inaan rasuulku weligii sanam taaban annagoo wada soconnay intaanu nebiba ahayn ayaan isla sanamka taabo kacbada wuu ii diidaa ha taabane mare lagu dhaariyeyna waagu diiday inu ku dhaarto anugu kuma dhaarta buuri ilahay baa ka ilaalinayey ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka ilaashanayey waayo waxaa dhici lahayd hadduu marka hore waxaan kula jiray oo salmyadan la caabudayey khamrigana la cabayey kana la sameynayey oo anu idhaa nebi baanay inay idhahdaan ma markaad ka dheregtay ee dhammaysay ee wixiiba soo naqtiintay ayaa tiri waan mayn bay ma soconayso laakiin qofkay marka hore u ogaaya inuu mutaahir iyo nadiif yahay maalintu ilah ka jooga way u dhaganuglaanayaan xoodhe wallahi ninkani marka hore waa kii nadiifta ka ahaa ay weeyaan ilahay baa saa uga ilaaliye waxaa kaloo intaa dheer ilaahay wuxuu ku karaameeyey mucjisooyin isagoo nebiba ahayn laga sii muujiyey oo ay ka mid tahay daruurtii dul soconaysay iyo dhacdadii aan hore u sheegnay ahayd ee daruurtii inta yar markuu geela kasoo dhaqaaqay ilaa geedki buxayra raahib inay daruurtii dul socotay markii dambena halku u soo qallaaday xadiis saxiixoo muslim warinayo ayaa rasuulku wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam inii la acrifu xajaran bimaka kaana yusallimu calaya waxaan garanayaa dhagax maka ah oo mar kastoon soo agmaro salax isalaami jiray assalaamu calayka yaa rasuula allah ha ee odhan jiray ayaan garanaya imika weli waan garanaya sidaa ogeed laakiin waxaan asixin xadiiska horena ee buuraha salaami jiray iyo dhirtu xadiiskaasi muu asixin laakiin waxaa saxiixa xadiiska in dhagaxaasi uu salaami jiray kaasaana kugu filan haddaad mucjisooyin doonayso iyo in ka fara badan insha allah oon halkeeda ugu tegi doonno ishtahara wuxuu ku caanbaxay ishtuhirana waa loo akhriyaa mamnuuli majhuul wuxuu ku caanbaxay sal allahu caleyh wasalam bayna qowmi qowmkiisa wuxuu kaga dhex caanbaxay oo macruuf ku ahaa bijamiici dhammaan alkhisaali dabeecadaha almaxmuuda wanaagsan ka sidqi sida runta waalamaanati iyo amaanada waalxilmi dulqaadka waalxayaa'i xishoodka watawaaduci kibir la-aanta isdhuldhigga xataa laqabuu ilaahay ku naanayseen bilamiini kii aaminka ahaa wa kaana qowmuhu tolkii waxay ahaayeen wa cashiiratuhu iyo jilibkiisu yuxibuunahu qaar jecel xubban cadiiman jeclaan weyn wayaxtarimuuna way ixtiraamayeen ixtiraaman zaa'idan ixtiraam iyo qadarin aad weyn waqad xafidahu llahu ilaahay uu ka ilaaliyey mundu laga soo bilaabo sikari yaraantiisa min acmaali ljaahiliya acmaashii ay qaban jireen dadka jaahiliinta ah ee bilaa diinta ah falam yashrab khamran khamri ma cabin walam yastud lisanam sanamna weliguma sujuudin waakramahu llahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey qabla nubuwati nebinimada ka hor bimucjizaatin mucjisooyin dalla tusaya calaa cidami weynaanta mustaqbalihi mustaqbalkiisu inuu weyn yahay minhaa waxaa ka mid a taskhiiru lhamaamati daruur loo sakhiray lahu isaga fii safratihi haaniya safarkiisii labaad ila shaami shaam uu u galay alkhulaasa culifa waxaa lagu yaqaanay fii nash'atihi markuu soo kobcayuu soo koraayey bilakhlaaqi alfaadila wa kaana qowmuhu qowmkiisu waxay ahaayeen yuxibuunahu qaar jecel wa casamahu allahu ilaahay wuxuu ka dhowray casamahu llah cisma min acmaali aljaahiliya dhowrid ilaahay wuxuu ka dhowray acmaasha ay samaynayeen dadka jaahiliinta ahi xayaatuhu qubayla risaala noloshii rasuulku uu lahaa sala allahu alay wasalam uu noolaa qubayla in yar ka hor an risaalati rasuulnimada intaanu rasuul noqonin in yar ka hor waa qabla oo ya la geliyey oo la taskhiiriyo la yareeyey qubayla in yar ka hor bay noqonaysa xiinamaa qaaraba markuu ku dhowaaday alarbaciina min cumri afartan jir axabba wuxuu jeclaaday alibticaada inuu ka fogaado can innaasi dadka inuu ka fogaado u jeclaaday waalcibaadati uu iska cibaadaysto waqad ikhtaara wuxuu u doortay licibaadatihi cibaadadiisa haara xiraa'in godka la yidhaahdo haara xiraa godka ku yaala buurta xiraa la yidhahdo wa huwa jabalun waa buur xiraagu calaa dariiq maka dariiqa maka ku taalla wa kaana wuxuu ahaa ya'hudu mid qaataa macahu maciisa wuxuu la qaadanayey zaadahu sahaydiisa wa idaa faraqa markuu ka faaruqu dhammeeyana rajaca wuxuu usoo laabanayey ilaa sawjatihi xaaskiisa asayidati khadiija fayaakhudu hayrahu in kaloo sahaya ayuu qaadanayey wa kaana yatacabadu wuxuu ka cibaadaysanayey calaa diini jaddi ibraahim diinta awowgii ibraahim min casharati ayaamin muddada u cibaadaysanayeyna toban maalmood ilaa shahrin ilaa bil intaasay udhexayn jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu soo xoogay da-dii soo korodhay ee uu ku dhow yahay arbaciin iyo afartan jir ayuu aada u fiirfiirsaday horena uu fiirfiirsanayayoo xaaladday ku nool yihiin carabu guud ahaaneed iyo quraysh gaar ahaaneed ayuu aada u eegaayay deetan wuxuu arkay waxay ku nool yihiin caqiida xumaanta iyo camal xumaanta iyo akhlaaqda liidata iyo siyaabaha isu dilayaan isu baabiinayaan awlaadda la aasayo qaabka loo nool yahay buusan ogey yadii la-aanta deetan wuu aad buu fikray waxay tala kaga ururtay ilay diin kale ma hayee inuu iskaga fogaado kol hadday xaaladdaa ku noolyiin in la yskaga durko waayo dad gaalo ah oo dhaqan xumaanna ku darsaday ayay ahaayeen markuu go'aansaday inuu ka fogaado oo cidna iskaga cibaadaysto ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu waafajiyey buur laydhaa jabal xoraa inuu god ka helo waxaa la sheegaa guud ahaan in meel lagu ictikaafo oo halkaa lagu la fadhiistaa inay dhaqan u ahaydba quraysh oo ay ka sii hayeen diintii nabiyullaahi ibraahim inay ictikaafaan bal waxaa la sheegaaba godka laftiisa ibnu xajar casqalaani wuxuu tilmaamayaa godka laftiisa in cabdulmualib oo rasuulka awowgii uu halkaa isla fadhiisan jiray oo dhaqanay iska lahaayeen ay tahay waa buur aad iyo aad u dheer oo dabcan iminka marka la fuulayo waxaa loo socdaa saaca kaamila saacad dhammaystiran ayaad u soconaysa buurta keligeed oo lixdan daqiiqo ayaa loo soconaya oo aad iyo aad u adag oo weliba qorqoreyn oo la hagaajiyey oo la maaragtay la hagaajiyey figta sare goodka gebigiisa waxa weeyaan hal mitir iyo badh ayuu dheeran u yahay xagga ballarkana waxa weeyaan waa hal mitir un ballar ahaan waa hal mitir qiyaastii laakiin wuxuu ku layaab leeyahay imikada oo maka la dhisay oo cimaaradaha iyo fogeyn ay dhaadheer yihiin sidaasuu kacbada weegaya markaad buurta saaran tahay kacbada waxaad moodaa in laisoo dhaweeyey saasay culimadu waxay dhahdaan markuu rasuulku halkaa joogo sala allahu calayh wasalam saddex arrimood buu ayuu isu barkinayay alkhalwa inuu cidno u baxo oo cidnadaa uu fikiro oo uu rogrogo oo waxyaala badan u fiirfiirsado iyo inuu cibaadaysto iyo inuu halkaa ka daawado kacbadii oo halkaa ka eegaayo markaa godkaasaasuu ku doortay habeen iyo dharaar baa halkaasuu joogi jiray waxaa isweydiin leh halkee buu cunto ka helayaa cuntadana wuu sii qaadan jiray cuntadana khadiija ayuu ka sii qaadanaya markay dhammaatana wuu soo laabanaya deetna intii leeg buu qaadanaya oo diinteebuu ku cibaadaysanayaa weli haddaanu rasuulba ahayn oo aan qur-aan iyo diin lagu soo dejin diintuu ku cibaadaysanaya wixii laga xasuusto diintii nebiyullaahi ibraahim inta uu ka hayo ayuunbu ilahay ku caabudaya waxaana jira xilli waxaad haysa uun ilaahay subxaana wa tacaala fattaquu allaha ma stadactum inta aad awoodunba ilahay ku weydiinaya laakiin wax ka badan oo aanad heliba karayn lagu weydiin maayo muddada cibaadaysanayaana toban maalmood ilaa bil wali culamada qaar waxay leeyihiin bisha ramadaan bay ahayd bisha ramadaan ayuu ku gaar yeeli jiray laakiin adiladeedu aad uma xoog badna marka taas waxay keentay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay geyaysiisay inuu aada u fikiro waxyaala badan rogrogo oo naftiisuna ay daacada iyo cibaadada u badato kadibna halkaa waxyigu ugu soo degaba xiinamaa qaaraba alarbaciina min cumri mar afartan jirkiisa xiinamaa marki qaaraba uu ku dhowaaday alarbaciina min cumri afartan jir axabba wuxuu jeclaaday alibticaada inuu ka fogaado can innaasi dadka gaar ahaan qolada gaalada ah walcibaadati iyo inuu cibaadaysto waqad ikhtaara wuxuu u doortay licibaadatii cibaadadiisa gaara xiraa'in goodka la yidhaahdo xiraa wa huwa jabalun waa buur waa buurtu sheegaya goodka waxa gaaru xiraa loogu bixiyey waa goodkii buurta xiraa iminkana magacii waa laga bedelo jabalu nuur ayaa la dhahdaa wa huwa jabalun waa buur calaa ariiqi maka ariiqa maka ku taalla wa kaana wuxuu ayaakhudu mid qaata macahu maciisa sahadow sahadiisu sii qaadanayay waidaa faraqa markuu ka faaruqana rajaca wuxuu laabanayey ilaa sawjatihi xaaskiisa asayidati khadiija fayaahud hayrahu in kale ayuu soo qaadanayay wa kaana yatacabad wuxuu ku cibaadaysanayey calaa diini jaddi ibraahim diinta awowgi ibraahim min casharati ayaamin ilaa shahrin alkhulaasa xiinamaa qarwa markuu ku dhowaaday min alarbaciina axaba wuxuu jeclaaday alcusla alcusla waa inuu cidlo u baxo wa kaana yatacabad wuxuu ku cibaadaysanayey fii qaari xiraayin calaa diini ibraahim khulaasada doorkii hore ayuu soo ururiyey carabku meelmareenna sayiduna muxamed ibnu cabdillaah sayidkeenna iyo nebigeennu waa moxamed ibnu cabdilah sala allahu alayh waaalih wasalam wa aaminata alqurashiya ey wa ummuhu aaminata alqurashiya hooyadiina waa aamino oo quraysh ah gaar ahaan bani zuhra kasii ah huwa aakhiru lambiyaai nebiyada waa kii ugu dambeeyey wa rasuulullahi waa rasuulkii loo diray ilaa jamiici nnaas liyacbudu allaha inay ilaahay caabudaan baa loo diray waxdaw keligii walaa yushriku bihi aanin la wadaajinin shay-an waxbaba waqad wulida waa u dhashay sal اllahu alيه wasalam bimakata maka ayuu ku dhashay yowma اlithnayni maalin isniineed buu dhashay ahaani cashara labiyo toban ay tahay min rabiici اlأwal bisha rabiic alأwal wa kaana waaliduhu abiyu wuxuu ahaa qad twufiya mid geeriyooday qabla wilaadatihi inta aanu dhalan wa dufina abihi waxaa lagu aasay bilmadiina madiine ayaa lagu aasay farabathu waxaa korisay umuhu hooyadii wa ardacathu waxaa nuujisay bacda umhi hooyadii ka bacdi suwaybat aslamiya umana waxaa in badan haysay xalimat sacdiya wa fi saadiثati min cumrihi lix jirkiisii tuufiyad waxaa geeriyootay umhu hooyadii bilabwaa'i meesha abwaa laydhaah faxadanathu waxaa xanaanaysay umu ayman wa kafalahu waxaa kafaalo qaatay jadu awowgii wa fi haaminati min cumrihi sideed jirkiisiina tuwufiya jadu awowgii baa geeriyooday fakafalahu waxaa kafaalo qaaday oo la wareegay maamulkiisa iyo mas-uuliyadiisa camu adeerkii abu aalib wa fi taasicati min cumrihi sagaal jirkiisiina saafara wuxuu la safray maca camihi abi aalib adeerkii abi aalib buu ula safray ila shaami xagga iyo shaam wara'ahu waxaa arkay baxiira araahib ninkii baxiira la odhan jiray ee raahibka ah suufiga ah cidlada u go-ay fa carafa wuu gartay calaamadihiibuu ku gartay wa fi lkhaamisati walcishriina min cumri shan iyo labaatan jirkiisiina saafara wuxuu la safray fii tijaaratin ganacsi iyo baac mushtar lisayidati khadiija wa bacda rujuuci markuu soo laabtay bishaarayni laba bilood ka bacdina tasawaja waxa uu guursaday biha khadiija wa kaana cumruha da'deed waxay ahayd arbaciina sanatan afartan sannadood wa fi lkhaamisati waalaaiina min cumri shan iyo soddon markuu ahaana ishtaraga wuxuu ka qayb qaatay maca qurayshin quraysh isagoo u helinaya fii binaa'i alkacba wa xakama baynahum isagaa ku kala garnaqay fii wadci alxajari alaswad dhagaxa madow in la dhigo makaanahu meeshiisa waqad ishtahara wuxuu ku caanbaxay bayna qowmin qowmkiisa bilkhisaali almaxmuuda dabeicadaha wanaagsan oo dhan wa kaanuu waxay ahaayeen yuxibuunahu qaar jecel wayaxtarimuunahu ixtiraama xataa laqabuu ilaahay ku naanayseen bilamiini kii aaminka ahaa waqad xafidahu llahu ilaahay baa ka dhowray min acmaali aljaahiliya acmaasha jaahiliyada ee xunxun ayaa ilaahay ka ilaaliye wa axaba wuxuu jeclaaday alibticaada inuu ka fogaado can innaasi dadka xiinamaa markii qaaraba uu ku dhowaaday alarbaciina min cumrihi afartan jir markuu ku dhowaadayna inuu ka durko ayuu jeclaaday wa kaana yatacabadu wuxuu ku cibaadaysan jiray fii qaari xiraa'in calaa diini jaddi ibraahiima diinta awowgii ibraahiim ayuu ku cibaadaysan jiray ilaahaasaynu kusoo wareegnaa ilahay waxaan baryaynaa subxaana wa tacala inuu nawaafajiyo dariiqa rasuulka inanu qaadno maxabadiisa qalbigeena geliyo ilahay shafaacadiisa inagama qadiyo sal alla waslm ala sayidina nabiyina mxamed الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحين سعدي كتاب كأني خلاصة نور اليقين fi siirati sayidi almursaliin waxaynu soo dhammaynay dowrkii hore ama qaybtii hore ee nolosheenna rasuulka kariimkaa sala allahu calayhi wasalam noloshiisa ayaynu soo dhammaynay guud ahaan marka la isu geeyo noloshuu rasuulku noolaa calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd saddex iyo lixdan sannadood afartankii ka horreeyey nebinimada iyo saddex iyo labaatan ka dambeeyey afartankaa inta badan duulduul baa lagu dhaafaa waayo maadaama noloshiisu markaa in wax laga sii fahmo way tahay laakiin obocdeedu waxa weeyaan saddex iyo labaatankaa sannadood ee ilaahay subxaana wa tacaala doortay ee muhimmadda uu dirtay ee uu nebiga ka dhigay ee ficilkiisu noqonayo tashriic uu wax sharciyeyn karo ayaa awoodda la saaraa halka insha allahu tacala inooga bilaabmaya caawa sidaas badu nusuuli waxyi waxyiga soo degitaankiisa oo bilowday lamaa balaga markuu gaadhay alarbaciina min cumrihi afartan jir bacasahu allaahu ilaahay wuu soo saaray bashiiran isagoo bishaaraynaya wa nadiiran isagoo digaya wa daaciyan ila alxaqi xaqa ugu baaqaya biidnihi ilaahay idankii wa siraajan isagoo iftiinah iftiinkaasoo muniira ifaya waqad budi'a alwaxyu waxyiga waxaa lagu bilaabay biru'ya saadiqa riyo dhab ah oo xaqiiqoobaysa ayaa ku bilowday fa kaana waxa uu ahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam laa yaraa midaan arag shay-an shay fii nawmihi hurdo aan ku arag ilaa hadduu wax ku arko oo uu ku riyoodana taxaqaqa way sugmaysa fii yaqdatii soo jeedkiisa ayay dhaboobaysa wuxuu arkayba uma dabeetana nasla calayhi waxaa ku soo degay alruuxu lamiin ruuxdii la aaminay waa jibriile walxaal huwa rasuulka oo yatacabadu ku cibaadaysanaya fii gaari xira wacallamahu wuxuu baray kayfa yahdi siduu ugu hanuuniyaa annaasa dadka siduu ugu hanuunin lahaa asiraada almustaqiima jidka toosan wayurshiduhum ugu hagi lahaa ila itibaaci inay raacaan addiini alqawiimi diinta toosan ee diimaa lagu soo khatimay siday u raaci lahaayeen ayuu baray wuxuu casharkeenu ka indilaaqayaa waxyiga soo degitaankiis waxyigu laxdada uu soo degay iyo ilbiriqsigu soo degayna waa laxdada ugu qaalisan ee la tilmaami karo waa xilligii ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay in ummadda uu ka saaro mugdi iftiin uu u saaro waa xilliguu ilaahay damcay inuu arlada badbaadiyo oo uu ku badbaadiyo soo diritaanka nabigeenna sala allahu calayh wasalam waa xilliga ilaahay u dooray inuu dadkiisa u qaybiyo laba qaybood in rasuulka soo raacda oo mu'miniinoo hanuunta iyo in diidda oo gaalowda laxdadaasi waxay kuu muuqanaysaa muhimaddeeda iyo faa'iidada laga helay markaynu insha allah qaybta dambe gaadhno xaaladdii carabi ku sugnayd iyo siduu u bedelay isbedelka layaabka lee dhacay waa markaasaa la ogaan karaa waxa weeyaan xilliga ilaahay subxaana wa tacaala uu amray in malagii ugu fadliga badnaa makhluuqii ugu fadliga badnaa uu ku soo dego hadalkii ugu fadliga badnaa uu soo dejiyo buqcaddii ugu qiimaha badnayd uu ku soo dejiyo ummaddii ugu qiimaha badnaydna uu ku soo dejiyo waa xilliga intaasoo qiima ah iyo intaasoo muhimmada iyo intaasoo fadligii ay isku beegmeen ilaahay subxaana wa tacaala nebiga wuxuu soo diyaarinayey afartan sannadood suu u qaado muhimmaddan culus waxaa is weydiin kartaa inta uu rasuulku nebi yahay sala allahu calay wasalam iyo intaanu ahayn waxaa fiicnaan lahayd malaha ayaa soranaysa in intuu nebiga yahay ay badnaan lahayd oo afartan sanana uu nebi yahay dhowr iyo labaatanna lasoo diyaariyo qof baasaa is weydiin karaa laakiin muhimmaddu caynkaa ma aha hawsha loo dirayaa culus innaa sanulqi calayka qawlan haqiila hawl culus markaad shayga doonayso wax culus ka rabto si weyn baa loo diyaariyaa guriga aanad ka rabin inaad waxba saarto dabaq waa laska bilaabaa kaas leedahay intaasoo dabaqa la saarana muddaa la aasaasaayo dhulka hoos loogu socdaayo ee dhidibada loo soo qotomiyaayo waayo wax lagalaga filayo ayaa badan si awgeed ilaahay afartan sannadood ayuu kobcinayay o diyaarinayay xilligaasay gaadhay waxaynu soo aragnay nebiga oo la qabsaday inuu khalwo sameeyo cidlo u baxo gaalana iskaga durko godkaana uu ku cibaadaysto markuu afartan ay u buuxsantay waana xilliyada nebiyada lagu soo diro ee caqligooda iyo jidhkooda iyo garaadkooda iyo khabradooduba ay dhammaystiran tahay markuu afartan ahaaba ilaahay soo diray wuxuu ilaahay u soo diraynaa waa hawl labageesooda waa bashiiran wa nadiiran bashiiran wuxuu bishaaraynayaa cid alle ciddii raacday janno iyo dembi dhaaf iyo naxariis iyo raalliaansho iyo ilaahay inuu ka raali yahay ayuu ugu bishaaraynaya wanaag oo dhan nadiiran inta diidayna ee dafirtayna wuxuu uga digayaa cadho iyo ciqaab iyo nacayb ilaahay ayuu uga digaya wuxuu ugu baaqayaa xaqa ilaahay idankii iftiin ifaya oo u hurinaya ee shuclad shuclad buu u hurinaya ay ku socdaan mugdiga waxyigu wuxuu lahaa hordhac yar oo ilaa lix bilood socday hordhacaasi waxa weeyaan nebiga oon wax hordhaca haynin ama wax tilmaamaa haynin haddii mar keliya uu malagun u yimaado wax badan buu isweydiin lahaa laakiin waxoogay waa la sii tilmaamayo hordhac baa loo sameeyey hordhacaas waxaa riyu arkoonaya wuu riyoonaya riyadaa uu arkay ayaa subaxii markuu saa waa bariistaba waxay u imanaysaa iyadoo cad oo waadixa oo siduu u arkaya ayaa ilbiriqsigaba u arkaya iyadoo saas muddo ay ku socotay ilaa lix bilooda nebiyada riyadooduna waa waxyi ayaa uu ku soo degay aruuxu lamiin jibriil ayaa u yimi goor habeena qisadu waa macruuf aad bay macruuf u tahay inuu ugu soo galay godka oo ku uhi iqra' rasuulkuna wuxuu ugu jawaabay jawaab aad u xishmad leh ma ana biqaari xama akriyo mid wax akriyaa ma yihi fa akhadahu fadamahu damatan kaada an takhluqa nafsa an takhluqa nafsa wuxuu ku dhowaaday inuu ciijiyey uu buquujiyey uu naftaysa u keenay ou rasuulku leeyahay inay naftaydu dildilaacdaba takhruqa nafsi ayaan ku dhawaaday buquujiye waxaad dareemi karaysaa awoodda ilaahay uu siiyey waayo malag buu ahaa wuxuu isku soo shabahay bini aadan rasuulkuna qof daciif oo taageer ma ahayn sa lagu sifeeyo ee rag dhexdhexaadkood buu ahaa awood dhan walba oo nin sahalo loo buquujin kara ma ahayn laakiin de waa malag awoodda meesha maraysaa awood bini aadan maaha deetana markuu buquujiyuu sii daayey ayuu haddana ku celiyey nafs almr iqra deetana jawaabtii baa meeshii taallo oo wax uu weligii hore u akhriyey iyo wuxuu yaqaanay malaha kol sidaa loo dhibay iyo waxyaalahaa siduu u cadaadiyey hadduu xun garan la akriyo xunbu akhrii la ee wuxuu ku celiyey maa ana biqaari xama akhriyo mar labaad buu haddana qabtay haddana waa sii daayey markay naftu meel adag gaadhay riwaayadda bukhaari waxay leedahay xataa balaga mini ljahda ilaa dhibaata iskugu kay timi mar saddexaad buu ku yihi iqra iyo ma akhriyo haddana mar saddexaad buu qabta mar afraadkii buu dhowr aayadooda ugu horeeya suurat alcalaq ku akhriyay iqra iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladi callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waxay in badan culimmadu is weydiiyaan diintani waa diintii tawxiidka iyo alla aqoonka maxaa loogu bilaabay akhri ee dadku waa laba mid wax akhrista iyo mid lagu dul akhriyo mid saddexaadna ma jiro qofka wax qaadanaya ee wax fahmaya imaa inuu isagu akhristo iyo in lagu dul akhriyo waxa la akhriyaana imaa xadiis imaa aayad imaa xadiis diintu waa intaa wixii kalena waa furuucoo labadaasunbay soo dabagalaan marka ahmiyadda qiraa'ada in wax la akhriyaa siday maskaxda u kobciso siday garaadka u dhisto siday qofka caqiidadiisa u hagaajiso siday dhaqankiisa u wanaajiso qiraa'a laysfaray qofku waa inu wax akhriyi karaa markaasaa wax la akhriya haddana la sheegay wuxuuna akhri maaha haddaad tidhahdo akhriskaa wanaagsano waxaan akhriyaa sheekooyinka ee waxyaalaha ka warrama iyo sheekooyinka jacaylka ah iyo kuwa khuraafaadka ka warrama iyo joornaalka siyaasaddaan akhriyaa akhrisku maaha wixii gacantaa soo galaba alqasw asamiin akhrisku waxaa la yidhaahdaa qofka dookha wacan oo kale weeyaan qofka dookha wanaagsani wax allo wixii gacantiisa kusoo dhaca ma cuno wax allo wuxuu helana ma xidho wuu kala doortaa shayba shayguu ka manaafacaad badan yihi qiraa'adii akhriskuna waa noocaa ilaahay wuxuu jihaynayaa wax la akhriya waxa ugu fiican iqra bismi rabbika aladii khalaq waxaad akhriyaysaa wax ilaahay ku shuqul leh oo diintiisa ku shuqul leh oo alla ku baraya oo nebiga ku baraya oo diinta ku baraysa ha noqoto wuxuun iska akhri maaha markaasaa ilahayna la baraya alladii khalaq ha ilahay waa inu bartaa khalaqa alinsaana min calaq isna waa inu isbartaa maxaad ka abuurantay waa intii ugu horraysayba wuxuu uu sheegi wuxuu baran lahaa ilahay inuu barto inuu isagu isbarto khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram sifooyinka ilahay baa la baraya ilaahay waa ilaah karaamo badan oo karaamo u dhan tahay karaamadana isagaa bixiya ee akhri rabuka alakram alladii callama bilqalam waxaa la akhriyay maxaa lagu qoray qalin baa lagu qoray in la qoro waxna iyo in la akhriyay kaba horreeyey in la qoro markii la qoray kadib baa la akhriyey lakiin haddaan waxba la qorin waxa weeyaan lama akhriyeen waxba awalu maa khalaqa allahu alqalam wax ilaahay abuuro waxa ugu horreeyey qalin qalinka looxa maxfuudka siduu ilaahay yidhi uktub siduu yaa rabbi maada aktub siduu uktub maqaadiira alkhalqi maqaadiirta khalqiga waxa ku dhici doonoo dhan qor arbaciina sana ka hor baa lasii qoray alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam markii intaa lagu akhriyey malaguu iska tegey waxa la yaab lahayd malagu isumuu sheegin ma odhani anigu malag baan oo alla soo diray jibriil baa la yidhaahdaa adiguna nebi baa tahay ma odhanin wuu ka tegey uu ka dhaqaaqayo qofka haddii xilli aanu macluumaadka u baahnayn la siiyo waxa laga yaba in aanu dhegaysaninba laakiin muddo haddii la meermeeriyo shaygii oo aada ugu baahan yuu muctaad u yahay oo muddo badan maskaxdu isweydiisay marka loo sheego si wacan buu qabsanaya sidii buu uga tegey markiiba rasuulku waa gooyey calayhi salaatu wasalaam ictikaafkuu ku jiray iyo godkii xaaladdu waa isbedeshay wuu dhaqaaqay ilaa iyo gurigiisi deetana waxa uu lahaa dasiruuni dasiruuni iddada wasubuu calaya maaan baaridan biyo qabowna igu shuba markii muddo uu dadnaa biyana lagu shubay ee ay ka tagtay naxdintii aad buu gilgelanayay naxdintu waxay tilmaamaysaa bini aadamnimada oo nabiyullaahi muuseba markii la dirayey isla markuu arkay abeesada wallaa haariban wallaa mudbiran walam yucaqib muuse lama orday marka waa dabeicad ibni aadan nebi iyo midaan nebi ahaynba waa baqaan aad buu nebigu u baqanayay deetay wuxuu ihi wallahi laqad khashiitu calaa nafsi wuxuu haystaa ori wacan khadiijaa u joogtaa deetay wuxuu ku yidhi wax la yaab leh waxyaalahay raggu ka naxaan dumarna hadalkooda daa laakiin iminka waxay noqotay gabadh la yaab leh rasuulku waa naxsan yahay oo wadnuhu saasuu u gilgelinayaa wuu gariinayaa iyaduna qalbigeedu waa soo taagan yihi waxay tidhi wallaahi laa yuksiika allahu abadan markuu rasuulku yihi naftaydaanu baqay ay tihi maya walle inaan ilaahay ku xumaynayn ilaahay ku wanaajin maayo ku xumayn maayo inuu ku wanaajiye mooyaane kuma xumaynaya halkay kala soo baxday in ilaahay wanaajinayo oon u xumaynayn dhaqankiisa eegta intay la noolayd markaa taqriiban waxay la noolayd shan iyo toban sannadood ha shan iyo toban sannadood ayay la noolayd taqriiban markaasaa waxay ku ammaanaysaa cibaado badnaan kumay ammaanin laakiin waxay ku ammaantay dhaqan wanaagsan waxay ku tihi waxaan ilaahay ku xumaynayn baa alla keenay ugu horayn innaka la tasilu raxim qaraabada waad xidhiidhisaa wa taxmilu lkalla culayska qofka culays saaran yahay caafimaad darro iyo faqri iyo qof kaloo waxyaalo kala haystaan iyo waad ka qaadaa culayska wa tuksibu lmacduum dadka waxaad siisaa wax macduum oona helayn oona cid kale ka helayn baad siisaa ama wa taksib almacduum adigaa waxaan la helin inta soo hesho ayaad haddana bixisaa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi nawaa'ibta ilaahay keeniya dhibaatooyinkana dadka waxbaad kala qabataa kol haddii dhaqankaagu caynkaa yahay ilaahayna marnaba kuma xumaynaya inuu ku wanaajiye mooyaane marka waxay kala soo baxday qaacido odhanaysa qofka wanaagga lagu yaqaano ilaahayna waa wanaajiyaa waa qaacido saxa qofka wanaag lagu yaqaano iyo inuu ummadda u gargaaro allana waa u gargaaraa ka dadka kaga baxa ee garabkooda ku banneeya ee ku daawado dhibaatadana waxaa muuqanaysa in ilaahay subxaana wa tacaala aan usoo gurmanayn intaa kale kuma ekaysan waa sawjo iyo oori la yaab leh intay dejisay ayay haddana kaxayso tirina mari cidda cilmiga iyo aqoonta laa loo tagaa qofaa waxba kuu kordhiyan looma tago nin odaya ooyada ilmaadeer yihiin waraqa ibnu nofal ibnu cabdilasad ayaa u geysay oo markii hore ahaa dadkii nacay diinta gaalada diimaha kalala baarbaadhayoo isyidhi malaha kiristankaa ugu dhow markaasuu kiristanka galay nasraaniyada kutubteedana uu kala wareejiyaayo cibraaniyadu ka soo turjumaa carabina uu bedelaa ama carabiu ka turjumaa cibraaniyadu u turjumaa ninkaasi u geysay ii warran buu yihi maxaa dhacay markaasuu u warramay ninkiibaa ku kordhiyey war aanu marnaba marada u golaysan inkastuu marro hore maqli jiray oo dhagax salaami jiray dhagax maka ku yaalla uu odhan jiray assalaamu calayka ya moxamed ya rasuula allah haddana wuxuu ku kordhiyey kaa kuu yimi waa naamuus khayrwadihii muuse u iman jiray ee diinta u keeni jiray nebina waa tahay ogow markuu macluumaadkaa ogaaday oo aad dareemi karaysa inuu qaboobay uu nafisay isiri malaha dee wuxuu ka baqanayey jin baa kuu yimi iyo maskaxdaa lagaa abbaaray iyo wuxuu ka baqanayay ayuu sheegay wax wanaagsanna wuu u sheegay ayaa wuxuu ugu daray qadiyad kale oonu iyana u fadhiin wuxuu ku yihi laytanii akunu xayan laytanii akunu jadacan xiinamaa yukhrijuka qowmuk alla maan noolaado ama aan da' yaraado marka lagu saarayo lagu firdhinayo waa rasuulu llahi moxamed sala allahu alayhi waaalih wasalam afartan sanuu la soo noolaa qowmkiisa afartankaa sano inay ammaanaan oy wanaajiyaan oy ku farxaan mooyaane xumaba kamu arag bal isagaa kala xukumay oy u dhaganuglaadeen markiiba oy ku farxayeen markaasuma wuxuu maqlay waa lagu eryayaa magaaladaad ku dhalatay inaad meel kaleba aqoonin eed ku raadqaaday afartan ku gaadhay ayaa lagaa saarayaa hadhcad awa mukhrijiyahum oo miyay saarayaan markaasuu u sheegay qaacida rasmiya oo loo baahanya dadka ducaadii inay fahmaan oo ah maa jaa axadun bimili maa ji'ta bihi ilaa cuudiya mid la yimi ma jiro waxaad la timi diin cusub oo ummadda uu ku badbaadinayo oo uu ku dawaynayo ilaa waa la colaadiyaa ha u fadhiin in caleemo qoyan lagugu soo dhoweeyo ha u fadhiin in lagu karaameeyo oo cumaamad lagu soo diyaariyo la idhaahdo diin cusubaad noo keentay soo dhowow waa lagu dhibaya waa lagu rafaadinaya waa lagu kadeedaya kadibna caaqibadaadaa leh markaa wuxuu ka soo faa'iiday fawaa'id la yaab leh inuu nebi yahay in maxaan ku dhahdaa ha dhowto dacwad la fari doono dacwaddaasina ay keenayso inay isnacaan kuwa iminka isjecel yihiin waraqana waxaa la sheegaa inuu rumeeyey oo rasuulku wuxuu laha alayh salaatu wasalaam xadiis saxiixa laa tasubu waraqa waraqa waxba ha ka sheegina fa inii ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn waxaan arkay riyo laba janno ama hal janno isagoo ee ku nimcaystay baan arkay marka markuu rasuulku arkay inuu kolleyba rumeeyey ayaa muuqanaysa in yar kadibna uu geeriyoodayba jibriilla wuxuu tilmaamay rasuulku siduu u da- badbaadinayo ummadda siduu u hanuuninayo iyo siduu diinta ugu hagaayo sidaasay ahayd in yar kadibna waxaa dhacay fatratulwaxyi waxyigii baa kala go'ay ayaamo ayaamahaana rasuulku aad buu warwari jiray isagoo warwarsan ayuu arkaa jibriil oo samada ku fadhiya kursi bayna asamaa'i waalard wax la yaab leh dabeetna wuxuu ku dhaha ya muxamed inaka rasuulu llahi xaqan waxaa tahay rasuulka ilah xaqa yaa warwarin deeta wuu waayaa haddana maalin kale saa ku arka markii ugu xigtayna waxay ahayd markay soo degtay yaa ayuha almudasir lamaa balaga markii gaadhay alarbaciina min cumri afartan jir bacasahu allahu ilaahay wuu soo saaray bashiiran isagoo bishaaraynaya wanadiiran digaya wadaaciyan ku baaqaya ila alxaqi xaqa biidni ilaahay ogolaanshihiisu ku baaqaya allah u ogolaado diray wasiraatan iftiin muniira ifaya waqad budi'a alwaxyu waxyiga waxa lagu bilaabay biru'ya saadiqa ru'yo dhab ah fa kaana wuxuu ahaa laa yaraa midaan arag shay-an shay fii nawmihi hurdada aan ku arag ilaa hadduu arkana taxaqaqa waa xaqiiqoobaysay fii yaqdatihi soo jeedkiisa uma dabeetna nasala calayhi waxaa soo degay alruuxu alaamiinu jibriil ruuxdii la aaminay jibriil walxaal huwa rasuulku yatacabadu ku cibaadaysanaya fii qaari xiraa wa callamahu wuxuu baray kayfa yahdi annaasa dadka suu ugu hanuunin lahaa asraad almustaqiim wayurshiduhum ugu hagi lahaa ila itibaaci inay raacaan addiin alqawiim alkhulaasa bacasahu llahu ilahay wuxuu usoo saray lanaasi dadka calaa ra'si alarbaciina isagoo afartan ku taagan waqad budi'a alwaxyu biru'ya asaalixa xaalatu alcarabi qabla alislaam xaaladday ku noolaayeen carabi islaamnimada ka hor sidee ahaayeen kaana alcarabu carabi waxay ahaayeen qabla alislaami islaamnimada ka hor mushrikiina qaar mushrikiina oo ilaahay wax la wadaajiya yacbuduuna alasnaama asnaamtay caabudayeen wa yuqadisuunaha ay dahirayeen oy ammaanayeen wa kaanuu waxay ahaayeen yaqtuluuna qaar laaya awlaadahum inamadooda laboodka ah khawfan iyagoo ka baqanaya min aljuuci gaajo iyo walfaqri saboolnimo wayadfunuuna waxay aasi jireen banaatihim hablahooda wa hunna hablaha oo xayaatu noolnool khashyata iyagoo ka cabsanaya alcaari ceeb walcayb waa isku mid wa kaanuu waxay ahaayeen mutanaafiriina qaar kala firirsan mutashaajiriina is haysta yuxaaribu bacduhum bacdan qaarba qaar buu kula dagaalamayey liawha alasbaabi sababaha sabab la sheego ugu fudud ayay isku qabsan jireen xaaladda wuxuu inoo sawirayaa carabi sidee ahaayeen diinta islaamku iyo nebiyuna moxamed sala allahu calayh wasalam ma wuxuu u yimi ummad nidaamsan oo habaysan oo dhowan u wada jeeda oo akhlaaqdooda iyo caqiidadooda iyo dhaqankooda toosan yahay mise ummad burbursan oo caqiidada iyo akhlaaqda iyo wada jirkoodu iyo waxoodao baaba'san yihi ummad baaba'san buu yimi inay baaba'sana waxaad ku garanaysaa ummadda xaggee laga ega lagama ego waxay dhaqaalo haystaan iyo waxay xoolo foofsadaan iyo waxay guryo dhistaan lagama ego ummad waxaa laga eegaa caqiidada waxay rumaysantahay ilan qaar iminka dayaxmad gacmeed kicinaya oo haddana caabudayaa jira caabudaya jiirka iyo lo'da caabudaya jira ha qaar timahooda caabudaya ayaa kuu samaynaya nuclear timihiisana oo caabudaya waayo caqli waxa madhan laabtii baa madhan ummadda waxaa laga egaa caqiidaday aaminsan yihin iyo dhaqankooda akhlaaqda wa inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fain humuu dahabat akhlaaquhum dahabu ummadda hadday akhlaaqi jirtana way jiraan way joogaan haddii akhlaaq la waayana waa u dhammaata ha soo taagnaadaan hadday doonaan muuqaalkooda ha la arko laakiin wax jira maaha ummaddana waxay ahaayeen ummad mushrikiinah mushrikiin marka laleeyahy macnay waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala inuu abuuray wa ogaayeen laakiin ilaahay bay cid garab wadeen oo waxay odhan jiray ilaahayow adaanu kuugu dhowaanaynaa waxyaalahan caabudayno hamoodin ninka carbeed inuu lahaa dhagaxan iyo geedkan ay abuuray marka la leeyahay samadii arlada abuuray wuxuu odhanaya ilaahay yaa adee ku abuuray ilaahay yaa ku arsaaq alle hadhowtaad odhanaysaa waa yaa allihii ku arsaaqaye ku abuuray ee adduunka wada abuuray ku keliyeel soo kule maya ajacala alaalihata ilaahan waaxidan wixii oo ilaah ah maxamediisa ku soo ururiye waxay odhan jireen markay kacbada dawaafayaan labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk Ha, laa shariika laka bay odhanayaan yoo gaala ah ilaahayo wax kuu shariig yeeloon kuu dhinac dhignaa ma jirto ilaa shariikan huwa laka mid yarood adigu leeday mooyaane tamliku wamaa malak adigaa leh isagoo waxa ma laha halkay ku gaaloobeen waa intaa dambe marka ay daba wadaan ile midaad adigu leedaho on waxba isagu lahayn dee haddaan waxba lahayn ka reeb aad muslim noqotid waxay tilmaamayeen intay hashooda keenaan inay dhoobo ku dulisaan dhoobay ku lisayaan deetana dhoobay dhooba kuusayaan sanan bay ka dhiganaya oo caabudayaan wuxuu lahaa nin saxaabiyi safar baanu nahay buur baanu imanaynaa afar dhagax baan soo qaadayna afartaa ka ugu qurux badan halkaanu dhigana isaga waa ilaahay inta caawa la joogo la caabudayey saddexna dabkaa lagu shidanaya waa afar dhagax oo walaala ah oo meel laga soo wada qaaday ayaa midna ilaah laga dhigay saddexna dab lagu shiday caqliyaddaa eg xawaadista siiro waxay sheegaysaa saxaabada rag ka mid a oo iyagoo safara waxay siteen ilaah ay iyagu ku sheegeen subxaan allah waxay iyagu ku sheegeen sanam oo timir ah marsay gaajoonayaan se intay u yimaadaan bay leeyiin intay isu dhuldhigaan ilaahayow ah subxaan allah na'amaahi qayb ka mida jidhkaaga ah say cunayaan subxaan allah waa ummadda halkaa marayey ummadda halkaa maraysay ayuu nebigu usoo baxay hadhowna maxay noqonayaan raggii nooca ahaa ayaa waxay noqdeen quwaad alcaalam markaasay adduunka hogaamiyeen siyaasaadka u dhigayeen nidaamka u dejinayeen qadaaga iyo xukunka iyo meel walba iyagu diyaariyeen wahaakada maxaa bedelay heerkaa min inuu dhagax dul fadhiyo oo caawa dhan ka dul gaardiyo iyo inuu adduunka maamulo diinta qur'aankaa qaaday oo ka dhigay dadkii halkaa jooga xadiidka sagxadda qimada iyo fikta sare gaarsiiyey yacbuduuna alasnaam wayuqadisuunaha dhartay dul fadhiisanayeen dhartuunbay saa u kala xulanayaan geed ay ka barakaystaan oo wax dul sudhaan ayay samaysanayeen taasi waa xagga caqiidada xagga kale ilmihii laga soo jaray ee dhabarkiisa ka soo baxay ayaa maxaad cuni uu dilaya maxaad cuni waa nooca maxaad cuni buu dilaya labkii waa qabailka qaarkood carab o dhan may ahayn qabailka qaarkii baa labka dili jiray oo odhan jiray waxa weeyaan baahida iyo saboolnimada ka baqanaayey waxay laakiin ka sinaayeen hablaha tay ka sinaayeen hablaha ay ahayd inantu ilaahay wuxuu sheegay marka loo bishaareeyo ee laydhaa inan baa kuu dhalatay yatawaaraa min alqawmi min suu'i maa bushira bihi wuu dhuumanayaaba laydhaa inan baa kuu dhalatay ragguu ka dhuumanaya kayrkii maaga imanayo ha ayumsikuhu calaa huunin ma wuxuu iska haystaa dullinimuu ku haystaa iyo indha isku qabad am yadusu fi turaab mise halkeedii loo yaqaanay ayuu ku gelin doonaayo ciiddii buu gelin doonaa waa aasi doonaa ayuu ilahay leeyahy saa maa yaxkumuun heerkaasay dumar ka taagnaayeen markaasay maanta doonaya inoo dhigaan maanta doonayaan inay noo dhigaan xuquuqda dumarka iyo xaqooda iyo gender balance iyo waxyaala noocaasa ay noo barayaan oo bilow ah ceeb weeyaan iyagaa imika jaahiliyadu waa noociyo waxay carruurta usoo daadiyaan ma adigaa u haya waxay biilkoodii iyo tacliintoodii iyo ilaa jaamacadu ma kala hayside maxaa kugu xaqsanaya toban ciyaale iyo sagaal iyo dhowr iyo toban iyo maxaa kugu xaqsanaya laba iyo saddex mustaqbalkooda aad ilaaliso adigii baan mustaqbal hayn ha berri waxaad cunayso garan maysid iyo meelaad ku eedan tahay markaasaad cid kale nidaam usii dhigaysaad leedahay waxaa soo qabanaya jaahiliyadani way ka yar ilbaxsan yihin jaahiliyadii hore jaahiliyadii hore qofka u weynoo toora ayay aasayeen kuwana calooshay ku dilayaan waana isku dilma uun calooshay ku dilayaanoo kiniin iyo dhakhtar ay u tagaan iyo umuuro kale oo ka yar xeelad badan ayuunbay ku dilayaan lakin waa isla midu qofkaoo lugaynaya iyo isagoo caloosha ku nool waa isku mid sababtay u dilayaanna waa xagga arsaaqda uun iyoyaydaan maxaan ku dhahdaa waxay cunaan ma haysaan iyo waxay ku noolaadaan dumarkana waxay u dili jireen gaar ahaan waxaa u dheereed iyadoo taa dhaqaaluna jirto yaan hadhowta intoo laydin soo weeraro laydinka xoog roonaanin oo hablaa la adoonsanin waxaa laakiin jiray dad markaaba nadiifa saxaabiga xakiim bnu xisaam yar keyrkii waxay ahayn rag iyagoo gaalo ah noolayn jiray ma'uudada hablaha yara lalaynayo ayay badbaadin jireen oo ninka laftiisa ku odhan jiray waryaah inanta waxba adilna anigay sii hadduu yaa waan dilayaana xoolaha bay kaga iibsan jireen waxay odhan jireen tobankaa halaad qaado markaasay iyagu korin jireen wuxuu yidhi waxaan nooleeyey intaanan islaamin boqol nafood boqol nafood baan ka badbaadiyey dhimasho bal u fiirso rasuulku weydiinaya ya rasuul allah gaalna waan ahaaye ajarkaa ma helaya deete wuxuu ku yidhi aslamta calaa maa aslafta min khayr wixii khayreed hore u baxsatay waad ku dul islaamtay kaamuu baabi'in boqolkiina waa kuu jiraan wixii dambeed qabsatana waxa weeyaan waa lagu aqbalaya xagga kale iyaga laftoodu dad isku xidhan oo walaalaamay ahayn oo mid ah dad waxay ahaayeen aad u kala mutanaafira oon shaqeeya shuqul isku lahayn dad waxay ahaayeen inay islaayaan iyo khilaafku iyo dhibaatadu iyo qabyaaladdu ay u tahay neefsigoodoo kale qabyaaladdu iyo inay islaayaan waxay odhan jireen hadday bilaa camal noqdaan oo cid ay weeraraan waayaan wa axyaanan calaa bakarin akhiina idaa maa lam najid ilaa akhaana haddaanu cid kala weyno bani bakar oonu walaalanahay ayaanu ku jimicsannaa oonu weerarnaa maalintan cid kala weyno haddaba qaana waxba galabsanin halkaasi taagnaaya waxay odhan jireen wahal ala inaa min qusayata in awat awaytu wain tarshud qusayata arshudu anigu jilibkaygu maanahay maalintay hanuunaana hanuunay maalintay lumaana lumay caqli ma lihi caqligu waa qabyaaladu halkay maraan waan maraya waa kama janno galadii aanu sheegi jirnay fiqitolkii kama janno gala weeyaan wuu raacaa uun hadday naarta xataa ku socdaan waa noociyo ay saa u dhigeen waxay u dagaalami jireen daaqsin iyo ceel biyood iyo nin maxaan ku dhaha meel seere samaystay oo seerihii laga daaqay iyo waxaasay isku dili jireen oo labaatan sano dagaalo u socon jireen ummad noocaasay ahaayeen dabeetana rasuulku saynu arki doonno calayhi salaatu wasalaam oo siirada ku arki doonno mar walba maanka ku hay ummaddii nooca ahayd in yar kadib sanado yar kadib ayuunbaad arkaysaa iyagoo mabaadidii ugu qaalisanayd sida iyagoo walaala noqdo nafta isku huraya iyagoo caalamka ku fikiraya sidee naar uga badbaadisaan iyagoo qawaaniin dhigaya oo dawlada maamulaya raacatana way haayeen jaamacaday galeen jaamacat lqur'aan qur-aankaa dad ka dhigay oo heer gaadhsiiyey haddaad adigu rabto ummadda inaad wanaajisana halkiiun mar haddaad tidhaha laakiin qawaaniin kale iyo wax lasoo amaamudo iyo waxyaalo kale lasoo jacburiyey baan ummadda ummad kaga dhigaya daal iyo iyo waxa weeyaan fashal ayuunbaa ku yaalla lan yuslixa aakhira hadi اlumma ila bima salaxa bihi awaluha bay odhan jireen culimmadu waxay odhan imaam malik wuxuu odhan jiray ummadda waxaa hagaajin kara uun wixii qoladoodii hore hagaajiyey oo ah qur-aanka iyo diinta iyo tawxiidka ayaa hagaajinaya kaana alcarab carab waxay ahaayeen qabla alislaami islaamka ka hor mushrikiina qaar mushrikiina yacbuduuna alasnaama asnaamtay caabudayeen wayuqadisuuna ayaday dahirayeen wa kaanuu waxay yaqtuluuna qaar laaya awlaadahum inamadooda laboodka ah khawfan iyagoo ka baqanaya min aljuuci gaajo iyo walfaqr wayadfunuuna way aasi jireen banaatihim hablahooda wahuna xayaatin iyagoo nolool khashyata waxay ka cabsi qabeen alcaari ceeb iyo walcayb wa kaanuu waxay ahaayeen mutanaafiriina qaar kala firirsan mutashaajiriina ishaysta oo madaxa iskula jira yuxaaribu bacduhum bacdan qaarba qaarka kale la dagaalamayeen liwha alasbaabi sababaha ugu daciifsan ee aan wax kasoo qaadka lahayn waxaan sagaara ka biirsanin ay isku dilayeen alkhulaasa kaana alcarabu carab waxay ahaayeen qabla bicatihi inta aan la soo dirin nabigeena sal allahu aleyh wasalam mutanaabidiina qaar kala fogaaday mukhtalifiina iskhilaafay yadribu bacduhum qaarba ay garaacayaan riqaaba bacdin qaybaha kale luquntooda ay kurta ka jarayaan wa kaana akarum badankoodu waxay ahaayeen mushrikiina qaar mushrikiina yaqtuluuna laaya wlaadahum inamadooda iyo wa banaatihim addacwatu dacwadoo siran hoos ahaan loo wado badaa nabiyu nabigu wuxuu bilaabay sala allahu alayhi waaalih wasalam bidacwati baaqa islaamka siran hoos ahaan buu ku bilaabay lamaa nasala calayhi markuu ku soo degay yaa ayuha almudathir yaa ayuha kan almudathir isdadaya isdadaya qum istaag oo faandir dig mudathir baa lagu tilmaamay misdadaya aayadaha aayad kale waati lahayd muzamil oo zamliga iyo dasrigu way kala duwan yihin mid waa qofku israbaalinaya oo wuxuu isul saaraya si bilaa nidaama ayuu isu saaraya musamilna waa isduuduub maradiibu xataa hoostu iska soo gelinayaayo meel yaroo banaana wuu isu diidaya tasmiilku waa duuduub qofka isku duuduuba dasirna waa isdadida yaa ayuha almudathir qum istaag oo faandir dig warabbaka rabbigaana fakabbir weyne wa siyaabaka maryahaaga fatahir daahiri warujza qurunka fahjur iskaga dheerow walaa tamnun hamana sheeganin ha gallad sheeganin tastakir adoo badsanaya waxaad qabatay kula weeyi walirabbika rabbigaana fasbir u sabir fadacaa wuxuu yeedhay ahla beyti iyo ahla beytkiisa intii guriga la joogtay waman yaiqu bihi ciduu ku kalsoon yahay ee min asdiqaa'ihi saaxiibadiiya aladiina kuwa yactaqiduuna aaminsan sidqaw runtiisa dacaahum wuxuu ugu baaqay ilaa cibaadati illaahi waxda ilaahay keligii in la caabudo waalra'fati binnaasi dadkana in loo tudho dhammaan walitixaad inay midoobaan wa tarki alxarbi dagaal la faraha laga qaado waqad badaa wuxuu bilaabay bidacwati baaqana siran hoos ahaan khawfan isagoo ka baqanaya min mufaajaati innaasi dadku inuu kula soo boodo mufaajaati innaas dadka inuu kula soo kadiyo biamrin arrin lam yacrifuuhu aanay aqoonin walam yasmacuu bihi aanay maqlin waxaa la idhahdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nebi iyo rasuul waxa nebi lagaga dhigay oo loogu soo waxyooday suuraddii hore waxaana lagu diray suuraddan aynu arkayno waa markii labaad ee jibriilu yimaado waxyi ahaan dabeetana wuxuu ku soo dejiyey maqdacan yar qidcadda yare qur-aanka ah ee la yaab kale ee iyaduna koobsanaysaa macnayaal aad u badan xaaladiisaa la sawirayaa noocan maana culimmadu waxay idhaahdaan waxa ku jirta waxoogay dhiirigelin ah qofka kelmad xaaladiisa aad ku sawirayso wuu soo dhowaanaya baqaha ka tegaya ta qofka nooc kaftanaa ku jiraya yaa ayuha almudasir waar kan istuuduubayow ee isqarinaya moodaya inaan lagu arkaynow hee hawl baa kuu taalla xilligii istuuduubka iyo hurdadu waa dhammaaday hawsha ku taalla waa maxay caalamkaa dhan keliga oo aan cidi kuwa helin inaad wax ka bedesho shajaacada iyo himada iyo raganimada rasuulku muujiyey sala allahu aleyh wasalam ayay ka mid tahay ambiyadii ululcasmiga ee waaweyneyd qaar baa ka mid ahaa markii la diray sida nabiyullaahi muusa idhi ilaahayow isoo xooji ilaahayow cid igu soo xoojiyo weliba walaalkay ka dhig oo aan helo rafiiq iyo garab laakiin rasuulku ma dalban calayhi salaatu wasalaam keligii buu tuurta u ritay qum istaag oo kac markaad kacdana maxaad qabanaysaa faandir dig digniintii iyo kicitaankiiba uu kaga dhabeeyey markaasaa hadhow markuu daalo ee meel walba maro ayay khadiijo ku odhan jirtay arbi calaa nafsik naftaada u tudh oo bal naso oo bal joogso soo odhan jiray madaa cahdu noomi ya khadiija khadiijaay xilligii hurdadu waa dhammaatay hawl baa lay diray anoo hawshaa ka jiba keena mooyaane ma ka soo laabanayo tii uu bilaabay ayuu saddex iyo labaatan sane kabacdi midhaheedii arkay xajatulwadaac oo ay saa isu simeen saxaabadu boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaabi wixii lagaga yimi meelaha kale mooyaane inta timo keliya su dhan walba saa u eegay midhihiisii keligii dhaqaaqay markaasuu lahaa maydin gaadhsiiyey allaahuma fashhad markay dhaa haa ilah markhaati ka haw waa waa xisaab xidh wixii uu qabtay buu soo xidhaya u leeya ilaahay waa kaa hawshaydii waan soo dhameeyey wa rabbaka fakabir rabbigaana weyne oo haddii gaaladu ay ilaahay liideen oo ilaahay ay garab wadaan asnaam iyo waxaan waxba ku fadhiyin adigu rabbigaa weyne maxaad ku weyneynaysaa tawxiidka keligiibaa cibaado xaq u leh weynaynta rasmiga wataa allahu akbar inaad ilaahay ilaahnimo u qirto inuu keligii cibaado xaq u leeyay ayaa weynaana maalintaad cid garab wadaed cid kale ka amar qaadatana ilaahay waad yastay subxaana allahi alcadiim wamaa qadaru llaha xaqa qadrih warabbaka fakabir wa iyaabaka fatahir laba macnaa ku jira macno xaqiiqiya iyo macno majaaziya macnaha xaqiiqiga waxa weeyaan maryaha caadiga naqaano daahirso ile salaad baad bilaabaysa oo tukanaysaaye maryahaagana daahirso isagoo marka horeba iska daahira waxaa kaloo muhiima carabta u yaqaanaan siyaab qalbiga ayay siyaab u yaqaanaan ila marya xaggee la saaraa jidhka jidhkiina yaa u boqora oo u sayida qalbiga u boqora wuxuu lahaa ninkii gabayeyey washakaktu birumxi alasami siyaabahu laysa alkariimu cala alqanaa bimuxaramin nin gabayoo dagaalamaya wuxuu lahaa wadnihiisii siyaabahu ayaan waran ku googooyey fa shakaktu waxaan ku googooyey birumxi alasami waran dhegela ayaan ku googooyey siyaabahu qalbigiisa ninka sharafta leeka kale waa isku mid oo geeridu ma kala taqaana buu lahaa markaa waxa weeyaan qalbigaaga iyo maradaadaba labadaba daahiri waa gudo iyo kor iyo kalba kor iyo kal labadaba daahiri qalbigana iimaan iyo caqiide iyo tawxiid saxa ku daahiri maryahaagana cibaado usoo diyaar garow warujsa fahjur qurunka iskaga tag qurunka caqiidada iyo ka akhlaaqda qurunka caqiidada xun ee foolxumada ahee aadka u liitaa waa shirkiga ayaa ugu horeeya arjasu rijsin waa waa shirkiga ka fogow isagana ka dheerow walaa tamnun tastakir hadha waa laga yaaa sadaqad bixiso ummadana diin aad gaadhsiiso waxbaad tartay labada xalaba diin baad gaadhsiisay ha kumana sheeganin waxtarkaaga hadday tahay waxtar caqiido iyo hadday tahay midaad gacanta ka siiso waayo waxaa manasha- manasheegadka la idhahdaa oo wax aad u xun sadaqadda wakhriba bilowgii horaa lagu diidayaa mana sheegad maalin walba waad soo socotaa uun imse goorbaa waxaan ku siiye miyaad ogeyn doorkii dhaweyta soodigii soo maray haddaad mar walba saa u wado ama aad meelaha ka sheegto dee ninkii hebelberyaha waa busaarsanaayo dhowr gooran wuxuu geeye mooyaane ee cid kaloo soo agmartay ma jirto ha waa mana sheegad waxba ha qarin waxba ha sheegin ha waxa ku dhanta adoo waxba siinin dadku mana sheeganayso walirabbika fasbir halkaana waxaa la dareensiinayaa hawsha loo diray hawl laysu sabaalaynayo oo laysu soo dhawaynayn aan ahayne dhibaata soo fool leeday waxaa leeyahay adkayso sabir baa lagaa rabaa markaasuu ahlu beytkiisa u yeedhay iyo cidduu ku kalsoonaa ee uu aaminsanaa ee aaminsanaa inuu run sheegaayo wuxuu ugu yeedhay in ilaahay keligii caabudaan inay iyagu su naxariisanaysu tudhaan inay midoobaan inay dagaalada iyo dhibaatada iyo rabshadda ay joojiyaan dacwaddii iyo baaqiisa isagoo cadow madoobo keligiiya muu soo dhex istaagin maka xikmaddaa laga baranaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo inaad eegto cagtaada halkaad dhigayso iyo waxa ka iman karaa wuxuu awoodi karayay markii la yidhi qum fa andir inuu safo buurta ugu dheer istaago uu yidha dadow siduu yeelay markii dambe laakiin muu yeelin waayo keligii buu markaa ahaa cidna muu samaysanin haddii markaa wax ku dhacaan dacwaddii khalaas way saqiraysa saqir halkaas ku dhimanaysa laakiin markuu saddex sannadood hoos ahaan u waday ee dadka la kala eeganaaye ee dadka la kala xulanaya ninba ninku diin uga soo dhow yahay ee marka hore ka nadiifsanaa ayaa la baadhanayay mase ninkaana hoos loogu sheegaya saddex sannadood ayaa lagu waday si hoose markay midho dhashay xoogaysatay ee dad la helay waxoogaya ayaa hadhowta aynu arki doonaa marka dadka inay aan laga tegin xigmadda ayaa halkana laga qaataa bada nabiyu nabigu wuxuu bilaabay sala allahu alay wasalam bidacwati dacwadda siran hoos ahaan lamaa nasla caleyh markay kusoo degtay yaa ayuha almudassir ka isduuduubayo qum istaag oo faandir dig wa rabbaka rabbigaana fakabir weyne wa siyaabaka maryahaagana fatahir daahiri wa rujsa qurunka iyo xumaantana fahjur ka fogow walaa tamnun hamana sheeganin tastaksir adoo badsanaya wax aad qabatay oo wixii aad qabatay kula weynyiin oo weynaynaya walirabbika rabbigaana fasbir u sabir fadacaa wuxuu u baaqay ahla beytihi waman yasiqu bihi iyo cidduu ku kalsoonaa ee min asdiqaa'i saaxiibadii ahaa aladiina kuwa yactaqiduuna aaminsanaa sidqaw inuu run sheegaayo dacaahum wuxuu ugu baaqay ilaa cibaadati illaahi waxda ilaahay keligii inay caabudaan waraafati binnaasi dadka loo tudhoo loo naxariisto walitixaadi inay midoobaan wa tarki lxarbi dagaal ka tagaan waqad badaa bidacwati siran dacwadda hoos ahaan